wuxuu fiican yahay alxamdulilah intuu soo bixin xagga aadinna ka hor waxku dhiirashadka jaraa'id qabtay oo uu caddeeyey agartii khawaarijtu in ay fashilmatay ilaahayna uu ka nabadgeliyey shacabkii iyo ciidamadii meesha joogay dhammaantood iyo mas-uuliyiintiiba ilaahay uu ka badbaadiyey marka waa fiican yahay madaxweynuhu waa xamal wuu gaaray laakiin wax dhiba oo maantay la dhigi karo colays iyo dhib weyn buu intaana gaari ma aysa jirinin marka xaaladdu waa sidaas waa tahay ma waxaa jira dhaawacyo sida dadka qaarkood ay sheegayaan hoose ama firira soo gaara madaxweynaha oo keento in xamar loo qaado may wax wax weyn ma aysan jirin wax dee maantay uu la yidhaahdo dhib baa ku dhacay ma aysan jirinin meel haddii uu dhib ka dhaco oo qarax waa taqaana guryo dumay iyo jiingad qofa dhiba macnaha meel ka xabsay iyo waxaasun baa muxuhaa dadka iska soo gaargaar mooye laakiin wax la yidhaahdo dhaawac hadda maanta muxuhaa dhammaan dadka meesha waxay dhintay laba askari oonba ku shahiiday meesha mooye dhib weyn oo maanta soo gaara dadkii ku dhaawacmay xataa meesha maysa jirinin ilaahay waa u yasiray wax dhibana ma aysa jirin waxa weye waxa un dhaawac fudud baa dadka u soo gaargaaray xagxagatina waa tahay marka arrintan oo kaleeto sidee idinkugu tahay maadaama al-shabaab dagaal maamulka galmudug uu kula jiro haddana in ay weeraro noocaasiyo haweysan karaan oo ay qaadi karaan sidee caqabad ugu tahay howlgalkiina iyo amniga gobolada galmudug
horta dee meesha aan joognay furin bay ahayd oo meesha ciidanka muxuu ahaa difaaciisa hore ah furdi marka la joogana dee looma tegin in layska dalxiisay waxaa loo tegay xabad iyo in muxuu ahaa dagaal uu dhaco qaraxuna sidiisaba waa mid un dee dagaalhoreyaashu ay sameeyaan inay ummadda ku dhibaateeyaan wuxuuna kamid ahaa waxyaalihii la filayay inay ka yimaadaan ilaahayna waa noo yasiray alxamdulilah qaraxa goor ay tahay muxuu ahaa lixdii aroornimo oo dadku ay soo jejeedaan ayuu horta gaarigu soo galay meesha ciidamaduna si yacni geesinimo leh ayay u wajaheen si fiican bayna uga hortageen oo umuuxa isaga caabiyeen alxamdulilahi inta uusan madaxda soo gaarinna waa la qarxiyey howlgallada iyo dagaalka xaggiina aad ka wadeen saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrintan may may absolutely zero percent kuma yeelanayso wax ay macnaha ka hor istaagayso sababtoo ah madaxdu awalkii horeba meesha geedigelinta iyo kawarqabka ciidanka ay u tageen ciidankuna sidisii u diyaarsan yahay howlgaladooduna way wadanayaan saacad alla saacad alla muxuha mid waktiga ay helaan ayay muxuhaa dhibaato u geysanayaan khawaarijta weerarka khawaarijta lagula jirana ama dagaalka lagula jirana marnaba mid ku baaqanahaya qarax baa la sameeyey meel baa lasoo weeraraya midna maha soconaya ilaa khawaarijta laga safeeyo galmudug oo dhan tuulada weerarka uu ka dhacay ee madaxweynaha iyo xubno ka mida golaha baarlamaanka iyo rag saraakiilaba ay ku sugnaayeen meel waxay ahayd dabcan madaxdii oo dhan ay joogaan sidee baabuurka ugu hirgashay inuu soo dhowaado ama xataa uu soo galo
kolley taas baaritaankeedu waa uu socdaa waana la samayn doonaa haddii alla idmo laakiin meeshu markay bay furin tahay gaariguna uu ahaa gaari aysa xabad u karinin markuu nagu qaxayey ilaa taqriiban toban daqiiqa waxaa ku socotay xabaday ku socotay marka waa un waa waxun qadarnaa baan dhigi karnaa balse baaritaanka waa la wadaa insha allahu sababta ay u suusa gashay ama muxuu ahaa in uu musaafo intaas leeg uu soo dhex galo ciidanka oo usoo gudbo halkaan usoo gudbana kulley waxa weye natiijadeeda insha allahu waa heli doonaa balse wax kastuu noqdaba ilaahay waa waxuu noo yasirayuu noqday oo meeshii waxa weye ilaahay siday siday wax u rabeen ilaahay uma suurta gelina waa gartay waxaad iga warantaa marka howlgallada xaggey ku dambeeyeen intii qaraxa uu dhacay kadib
howlgallada sidooda ciidamadu meelahoodii joogeen inay hore ulasii dhaqaaqeen weliba markaas horey bay usii jikadeen waa sii socdeen sababtoo dhulkao dhan baa miinadnaa miinadii bay iska saareen howlgaladooduna waa insha allahu waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda insha allahu in jawaab aada ay ugu farxaan shacabka soomaaliyeed inay ka maqli doonaan in khawaarijta dhul badan yacni gacanta looga dhigayna waa maqli doonaan si ilahay yirahdo saameyn ku yeelanayso ama wax muxuu ahaa iska bedelaya ma jirto ciidamada meeshoodii baan saaka uga soo tagnay hadda magaalada weytin baan kusuganahay saaka meesha qaraxa ayaa joogay uu ka dhacay ilaahay waa naga nabadgeliyay haddana magaalada weytin baan jooga waana ku laabanaya haddii ilaahay waagu markuu ii baryo insha allah ciidamada meeshooda iga joogaan wax dhibana muxuu ahaa may jiraan shaqadoodii wataan horena isu soconaya waa tahay aada ujeedada qaraxaanna dee waxay ahayd in weerarka iyo ciidamada iyo hawsha socota in la xakiyay ahayd laakiin midka wax kanaysa maaha